bismi illaahi raxmaan iraxiim dhammaan waa salaamayaa ummadda ummadda puntland annagoo ah golihii wakiilada golihii wakiilada puntland maanta waxaannu gudbinnay mooshin mooshinkaasoo aan ka geynay shirkaddii dekedda boosaaso la wareegtay laba dhowr sano kahor laba sano ka hor maadaama heshiiskii lagu heshiiyey ay ahayd markii la wareejiyo in dekedda shaqo laga qabto wax shaqaa oo ay qabatana ma jirto dakhli iyo cashuurna waa ka gurataa sidaa darteed waxaannu ka geenay dhowr iyo labaatan annagoo ah golaha wakiilada mooshin guddoonkaana gacanta ku haya waxaannu la socodsiinaynaa ummadda puntland inaannu mooshinkaa ka geyni shirkaddaas bool iyo dekedda uu gacanta ku hayo inaanay munaasib ahayn inuu dib u sii hayo
mooshin baannu ka geynay horay baannuna u diidnay xildhibaanada qayb ka midana horay uma ay ansixina waannu diidnay dawladda federaalkuna waa diidnay way ansixisay awalla sharci darray ku shaqaynayeen sida mudanihii sida mudanihii ga horreeye yidhi waxaannu ka geynay mooshin lagu joojinayo dekeddaas in baarlamaanku u codeeyaan guddoonkuna waa naga qabtay dhowr iyo labaatan xildhibaan baannu ahayn horayna rag ka mida waa u diiday dawladda federaalkuna baarlamaankeedu waa u codeeyey inay dawladdaasu bibi wol soomaaliya inaysan ka shaqayn karin haddeerna ilaa iyo baarlamaanka soomaaliya intuu shaqeeyey sharcidarray ku shaqaynaysa waxaannu u sheegaynaa shacabka puntland inay ku shaqaynaysay bibi wol dekedda boosaaso sharci darro maxaa yeelay dawladda federaalka ee diidday ee ansixisay waa waa baarlamaankii annagu aannu doorannay weeye kuwii annagu aannu doorannay oo puntland ka doorannay oo soomaaliya laga soo doortaan diiday oo yidhi bibi wol soomaaliya kama shaqayn karno see go'aankeeda lagu diidi karaa ciddii diidday iyadaa waxa weeye dembigaas ka leh annaguna waannu diidnay mooshinna waa ka geynay waana laga codaynayaa waana laga hadlayaa guddoonkuna waa naga qabtay waana waana laga doodayaa shacabka puntlandna waxaan u sheegaynaa shirkaddaas sharcidarro inay ku shaqaynayso horayna sharci darro loogula heshiiyey shuruudihii lala galayna kama aysan soo bixin sidaasaana u sheegaynaa shacabka puntland malay ka soo hadho anugu waxaanaa xildhibaanka hore u diiday xildhibaanadii haatan kalena waxa weeye waa garabkayga taagan yihiin dib baa loo wada aqoonsaday arrintaasu inay ku xun tahay shacabka puntland oo aan la ahayn waxaan la aqbali karin waxaa kaloo aqbalay dawladda federaalka baarlamaankeedii baa aqbalay oo u codeeyey inaysan bibi wal soomaaliya ka shaqayn sidaa daraaddeed waannu ka doodaynaa mooshinkiina waa nala ka aqbalay shacabka puntlandna way nala shaqeeyaan sida mudanayaashu u sheegeen mooshinkaas waannu geynay waa nala ka aqbalay ilaa dhowr iyo labaatan xildhibaan baannu nahay waxaannu kaloo shacabka puntland u sheegaynaa iyo shacabka soomaaliyeedba bibi wol inay heshiisyadii baarlamaanku la galeen ay ka baxday waxna aysan u qaban horena looguma dhammayn dawladda federaalkuna way diidday bibi wol soomaaliya inay ka shaqayso baarlamaanka ugu sarreeya soomaaliya weeye waa isku raaceen inaysan ka shaqayn soomaaliya mar haddii baarlamaanka annagu aannu doorannay ee puntland laga doortay ee somalilan maamul goboleedka somalilan laga soo doortay ee laga soo doortay jubbaland laga soo doortay ee laga soo doortay galmudug laga soo doortay ee shabeelle laga soo doortay ee waxa weeye kuli laga soo doortay ee laga soo doortay koonfur galbeed laga soo doortay mar haddii ay diideen hadda annaguna waxa weeye haddii ay diideen annaguna waanu diidnay mooshin baanu wadnaa hawshuna sidaa weeye waxaan kaloo u sheegaynaa anugu siiba waxaanahay ninkii xildhibaanka ahaa oo diiday maalintuu hore haddeerna weli barti baan ku taagnaa wixii lala galayna ka baxe horeyna hadda waa u diidanayn haddana waxaan leenahay shacabka puntland nala shaqeeya bibi wol ma shaqaynayso mana yeelayno mana aqbali doonno bismi illahi raxmaan raxiim xildhibaanada hore say sheegeen waxa weye mooshin baanu maanta gudbinay mooshinkaas wuxuu ku saabsanaa heshiiska dekada booso oo waxa weeye buray xildhibaanada mooshinka gudbiya haddaan mooshinka wax yar idii akhriyo mooshinka labaatan bay ku dhowaayeen kow ku socota ee guddoonka golaha wakiilada ujeedda mooshin ka dhana heshiiska dekada boosaaso mudana gudoomiye mudanayaal maanta oo taariikhdu tahay waxa weeye lix iyo tobanka bisha lixaad waxaan halkan ugu soo gudbinaynaa golaha wakiilada annagoo xildhibaanada ku saxan mooshinkan kaasoo ah inuu biray heshiiskii ballaarinta dekadda booso kadib markii shirkadii global port surface ay ka soo bixi weyday heshiiskii ballaarinta iyo dhismaha ee boosaaso oo dhigaya in shirkadda dekadda dhismaha iyo ballaarinta bilowda marka lagu wareejiyo muddo laba sano gudahooda ku dhammaystirto isla markaana ku maalgelisa lacag dhan saddex boqol soddon iyo lix milyan oo dollar iyadoo ka dhigaysa laba weji wejiga koowaad ahaa boqol soddon iyo lix milyan iyo wejiga labaad ahaa laba boqol oo milyan ilaa iyo haddana ma jirto wax qalab iyo dhismo oo ay keentay iyo wax shaqaa ballaarina oo bilowday muddo sanad iyo wax dheer ah sidaa darteed heshiiska dekada boosaaso lala galay lixdii bishii afaraad laba kun iyo toddobiiyo toban waxaa jabisay shirkadda global port surface sida uu qorayo heshiiska ay galeen dowladda puntland shirkadda global port surface qodobka shanaad oo ah ballaarinta dekada booso iyo farqooyinkiisa kala duwan qodobka labaatan iyo lixaad oo dhigaya joojinta ku-xadgudubka shirkaddu ay samayso farqooyinkiisa kala duwan waxaan aqrinaynaa in jadwaladii loogu talagalay ee labaad ilaa lixaad ay dhammaantood bureen dekadiina ay ciidbuuxisay sidaa darteed mooshintii waa aqbal guddoonkuna waa qabtay waana ka warsugaynaa waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu